أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegeystayaal saa kuwaa subax axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labada bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kunafarboqolsideediyoafartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey howlgallo isugu jira kamiin ee qarax lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo bakool jenaraal ka tirsanaa xukuumadda taagti daran ee yemen ayaa la sheegay inuu u baxsaday dalka soomaaliya dowladda eritereya ayaa xukuumadda adisababa ku eedeysay xasiloon daro ka abuurista gobolka geeska afrika kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee baay iyo beesha jiida ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buulafulaay rabab ay siiween ugu dirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay deegaanadha caduleedka degmada tiyogolow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka raso ee galbeedka wilaayada hiiraan intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saakay kuwada ugu door karoonaa kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey howlgala isugu jira kamiin ii qarax lagu bartilmaameysada maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ka dhaca deegaana ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo bakool hiiraan qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada jalalaqsi waxaa lagu bartilmaameysaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda herdada soomaaliya waxaana jira khasaare cadowga allaa ka soo gaaray weerarkaasi dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxaay weerar kamina shalay u dhigeen maleeshiyaad murtadiina oo dhaqaaq ka waday duleedka degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa lagu dhaawacay weerarkaasi saddex askari halka ciidamada mujaahidiinta ay soo qaniimaysteen hal qori oo ak afartan iyo toddobo waa qeyb ka mid ah howlgallada ka dhacaya wilaayaadka dalka ee lagu bartilmaameysanayo maleeshiyaadka murtadiinta jenaraal ka tirsanaa xukuumadda taagti daran ee yemen ayaa la sheegay inuu u baxsada dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkan camaar cabdulqaadir warbaahinta bacsan isbahaysiga sacuudiga ayaa sheegtay in jenaraal daariq saalax oo ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka yemen uu ka cararay waddanka maalmo kadib markii ay kooxaha xuutiyiinta la wareegeen magaalooyin muhiim ah oo dhaca xeebaha galbeed ee waddankaasi jenaraal daariq oo wata ilaalo kooban ayaa ku baxsaday doonyar saacado ka hor inta aysan xuutiyiintu la wareegin magaalada tekada leh ee almukha ila wareedyo ayaa sheegaya in saalax uu gaaray mid ka mid ah magaalooyinka soomaaliya kadibna si qarsoodi ah loogu dhoofiyey waddanka isku-tagga imaaraadka carabta guuldarradii weynayd ee xukuumadda dabadhilifka yemen ka soo gaartay dagaalkii soo bilowday saddexdii bishan ayaa sababay in saraakiisha ugu sarraysa ciidankeeda ay dalka isaga cararaan waxaana taagan fadeexad ka dhalatay guuldarrada aadka u liidata ee ka dhacday gobollada saaxilka sidaan si la mid ah horraantii sannadkan jenaraal caydiruus azubaydi oo ahaa hoggaamiyaha ismaamul goboleedka koonfurta yemen ayaa u soo baxsaday soomaaliya kadib markii maleeshiyaadkiisa looga awood roonaaday dagaaladii dhacay kadibna waxaa diyaarad laga saaray garoonka diyaaradaha hargeysa wuxuuna hadda ku sugan yahay waddanka imaaraadka carabta mahadsanid camaar dowladda eritereya ayaa xukuumadda adisababa ku eedeysay xasilooni daraka abuurista gobolka geeska afrika sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba eritereya ayaa etoobiya ku eedeysay inay waddo tallaabooyin lagu qalqalgelinayo xasiloonnida geeska afrika iyadoo labada dal ay mar kale isdhaafsanayaan eedeymo culus xiisaddan ayaa ku soo beegmaysaa xilli xiriirka labada dal uu muddooyinka u dambeeyey sii xumaanayay gaar ahaan kadib dagaalkii tigrey iyo muranka ku saabsan marin badeedka etoobiya ay doonayso wasaaradda arrimaha dibadda eritrea ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in xisbiga barwaaqo ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo uu si firfircoon uga shaqaynayo xasilooni darada geeska afrika asmara waxay sheegtay in eritrea ay muddo dheer ku dhaqmaysay wax ay ugu yeertay dulqaad istaraatiiji ah halka etoobiya sida ay sheegtay ay in ka badan saddex sano sii waday hadallo dagaal oo sii xogaysanaya eritrea waxay sidoo kale etoobiya ku eedeysay inay martigelinayso tababaro oo maalgeliso kooxo ay ku tilmaantay kuwa hubaysan oo doonaya in nidaamka ka jira eritrea la rido eedeyntan oo ay eritrea u jeedisay ayaa la xiriirta dagaalka ka socda suudaan eedeyn kale oo ay eritrea jeedisay ayaa la xiriirta dagaalka ka socda suudaan asmara waxay adis ababa ku eedeysay inay hooy iyo taageero siiso ciidamada taageerada degdega ah ee suudaan oo dagaalka kula jira ciidamada militariga suudaan tan iyo sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii etoobiya ayaan si madax bannaan u xaqiijin eedeymahan halka khilaafka labada dal uu horey u ahaa mid muddo dheer soo jiray dagaalka hadallada ee etoobiya iyo eritrea ayaa si weyn u kordhay bishii febraayo ee sanadkan etoobiya ayaa xilligaas eritrea ku eedeysay arrimo la xiriira joogitaanka ciidamada eritrea ee dhulka tigre waxayna dalbatay in ciidamadaasi ay ka baxaan dhulka etoobiya eritrea eedeymahaasi waxay ku tilmaantay kuwa been abuur ah dagaalkii tigre waxaa lagu soo afjaray heshiis nabadeed oo lagu saxiixay bretoria bishii nofembar kaasoo dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka tigre si kastaba ciidamada eritrea ayaa lagu eedeeyey inay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka tigre halka dowladda etoobiya ay hadda eritrea ku eedeynayso inay xiriir la leedahay jabhadda xoreynta shacabka tigre iyo inay isku diyaarinayso dagaal cusub qodob kale ee xasaasiga ah waa arrinta marinbadeedka etoobiya ay doonayso etoobiya waa dal aan lahayn xeeb waxaana muddooyinkii dambe aad loo hadalhayey baahida ay u qabto marin joogtaha oo ay uga hesho badda cas eritrea ayaa sheegtay in etoobiya ay damac ka leedahay dekedda asab oo ah deked muhiim ah oo eritrea ay leedahay arrintan waxay sii kordhisay shakiga iyo xiisadda labada dowladood etoobiya iyo eritrea waxay leeyihiin taariikh colaadeed oo dheer eritrea waxay xurnimadeeda ka qaadatay etoobiya sanadkii dii kadib tobannaan sanno oo dagaallo hubaysan ah oo labadaasi dhinac dhex maray laakiin shan sano kadib waxaa labada dal dhex maray dagaal socday intii u dhexaysay ilaa iyo labadii kun kaasoo ay ku dhinteen tobannaan kun oo qof xiriirkii diblomaasiyadeedna oo muddo dheer xumaaday hadda iyadoo xiisadda labada dal ay mar kale soo xogaysanayso waxaa jira walaac laga qabo in dagaalka hadallada ah oo uu isu bedelo iska horimaad milatari eritrea waxay etoobiya ku eedeysaa inay khalkhal gelinayso xasilooni darada geeska afrika halka etoobiya ay horey u eritrea ugu eedeysay taageerida kooxo hubaysan oo diyaargarow dagaal ku jira arrimaha tigre ee dekedda asab iyo baahida etoobiya ee marinbadeedka ayaa weli ah qodobada ugu waaweyn ee xiisadda labada dal su-aasha hadda taagan ayaa ahaa in khilaafka u ekaan doono dagaal hadallo ah ama uu u gudbi doono isku dhac cusub oo militari kaas oo saameyn weyna ku yeelan karaa geeska afrika iyo badda cas mahadsanid abusheyba kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee baay iyo beesha jiido ayaa kusoo dhammaaday deegaan hoostaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayada baay sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali yaahuuga kara yaahuuga kara mudegey haraak yaahooda kara harayaak yaahooda kara
waa kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee baay iyo beesha jiidda ee degta wilaayada oo ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buulufulaay kulankaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimmo salaatiin martisharaf iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka degfuur oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada buulufula ee xarunta wilaayada baay dhowaan waxaa ka dhacay kulan dowro sharci ah oo dhinac socotay loona qabtay beelweynta jiiddo ee deggan wilaayada baay beeshu waxay ballan qaaday inay sii xoojinayso barashada cilmiga sharciga ah iyo iska difaacidda soo duulayaasha kuwaasoo doonaya inay gumaystaan ummadda muslimiinta ah xaflad heer sare ah lagu soo gebagabaynayay shirka beesha ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo ay jeediyeen mas-uuliyiinta beesha culimo nabadoonno iyo ugaaska beesha jiido ugaas shire sheekh ibraahim maxamed saalix oo ka mid ah culimaa udiinka wilaayaadka ayaa kelimad qayima ka jeediyey nabigeena maarey calayhi salaatu wasalaam awthaqu cura aliimaani almuwaalaatu fi llaahi walmucaadaatu fi llaahi walxubu fi llaahi walbuqdu fi llahi nabiga sal lay slam muslimiinta meelbaroogan kasta inay walaalawaanoo ka unaan oo horjeedo oo gaalada ahoo dhiniga sufuufta gaalada kabi ini kan adowkaani kaas kawal dhina walaalayaal rahimna ma'e ehelna ma'e qaraabana ma'e na ilaahay diinjay ka baxay oo gaala garabsi oo waman yatawallahu minkum fa inahu minhum ilaahay leeyi may la fadee walaalayaal dhankaasayta inay ola kuwal dhinaan kan muslimiinta ee walaalka ee salaada tukudahay oo masaajidka kiiliroogn inay walaala ku weeldhada taasa caqiidadaana e waana taasa caqiidatu ahlisunnati waljamaacati ata un wala iska hariiriyaan ilaahay diin shayu ilaahay kitaab shayu aynu ahaanay wala iska hariiriyaan adduunyo iyo reer hebel iyo kadaa meelin ma jirto walaalayaal ugaaska beesha jiido ugaas shire ayaa wuxuu la dardaarmay bulshada beesha jiido ee degta wilaayada baay horta dhaagtakan wile qaraasha hirji ansaaray hort ولما الله تيرجي قامت مدالتها أنصاري قبيل أنصاركي فأبدا بأنصار أو تيموش والبريا وأترند ماك والشباب توتيو أنصار متاتب ونار نكون دارن قال أمارا ولا بأنصار أو ني ونهيرجي أكن قال مجنن قال نجمنا من قول بي جيت ما جت حليمة لان قال يرهل أو قاس يرهل إلهي دينا دينا أو بربرشاش أو دقار تبايد دقم إلهي بالماء كل أنصاري جي قام سسنا نيو ما أقولن أنت أون قال لقدنا نف مال النيب أون قال أو الجهة المؤقلن هلان أقاسوسن أكو أن أقاس أو قال ديرك أك موشل أقاس أو إلهي ما أقاس بلد هير هبل إساره هير هبل إساره ما كان هلان أقاسوسن أن أقاس أو كذا وك إلهي لس دقال من أكن أمد إلهي أو إسلامك oo ahlul toohada in aan isir dagaal haay oo legdabna seer ilaahay ku miir aan igaal in una al akan una gaal wal akan una hirji wal akan gaal le al akan aku riinadan bas aku mariinadan in gaal il alaytan oo naf imaal bun il oraytan ku mariinadan gaami oo horta farnul en yonay farnul kafaayo ma ka ka ka jihad lama baka kanun un gaami in maalna dhum rawiyaatuna un jiraan in gaal jelle ilaahay mahday naftoodan dhugna awlaadhum dhugna diyaar in maakan ba diyaar maakan in walaay garaw dhakan garaw disn kadaahun yas dagaartan naf imaal bun habis diyaar maakan ha oo ilma hadaa hadaa umul yihiin ninkii dhalaya walwaalana dadkan beeshaan reer jiid walwaala u baahan tahay lala kulum saan ad arkaysan wey masaajidkan walaayadda shaqaa ku lahayd markii la dhisay berigaas waxaa naga ballan qaaday walaayad wartoo iyo masaajidka masaajidkii waa noo dhistay in warto oo ilaahay maa unugka oo idil iska beesh oo dhaxdeed ah looga golo dhaxdooda dugsi sarar ka dhisad dugso hoosad ka dhisad dugso qur-aan ka dhisad ayaa rabnaa taasna horya waa naga ballan qaaday walaayadii in noo dhamaystir masaajidkii waa qabnaa laakiin tii wartaa nooga maqan ugu dambeyntiin waxaa bandhig cilmiyadeed ku soo bandhigay madasha ardadii ka faa'iidaystay dowladii ka dhacday deegaanka degfuur ee wilaayada islaamiga ee baay لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك دين الإسلام ما الأصول الثلاثة التي يجب ربك انتوس بارت او انتوس بارت ربه ربك بارت ودينه دينس بارت والنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نو محمد انتوس بارت abwaanada beesha jiido ayaa waxay soo bandhigeen gabayo bahashabaabiiq ma dhashuu buronda booskiisa ige buronda booskiisa ige buronda booskiisa ige
لقي بربار شباب عنا هي برون دبوسكي هلقي برون دبوسكي شيخ معايا قرين دقين شيدل الدوا شمال شيخ كبير وشرعي شي اسلام وشيش دير بندوق وشيدل الدوا وعلي ما شيخ شيخ كرني shabaab looma shoora kara shana shahargashaa tahaye شباب لو شور كري وعلي ما شيخ شيخ كرني شباب شيخ عاتمتي wilaayada islaamiga ee baay iyo mas-uuliyiintooda ayaa waxay dadaal ballaaran ay ku bixinayaan sidii ummadda muslimiinta aqoontooda diimeed kor loogu qaadi lahaa كديفاد شن شباب ننكي شرب ويليابو شلياي كديفاد
mahadsanid cabdiraxiim roobab ay si weyn ugu diirsadeen dadkii iyo dunyada ayaa ka da-ay deegaano dhaca duleedka degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool walaalkeena cabdiqani maxamed oo deegaanadaasi ku socdaala ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey
shanqarta aad maqlaysaan waa biyo xareed ah oo daadsan wadada dheer ee xiriirisa degmada tiyeglow iyo magaalada ceelgaras oo qiyaastii shan iyo afartan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan roob aada u xoogan ayaa gelinkii dambe ee shalay halkan ka da-ay ma ahayn mid la igu sheekeeyey balse aniga ayaa indhahayga ku arkay biyaha xareedda ah ee daadsan wadada ay isticmaalaan gaadiidka iyo hareeraheeda allah ma haddii roobkan ayaa ka da-ay in ka badan afartan kilomitir oo isku weer ah sida ay ii sheegeen dad goobjoogayaal ah waxaana safarkayga shaqo oo barqanimadii shalay aan kaga ambabaxay magaalada tiyeglow igu weheliyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow culimo iyo nuqabo malaaq dhaaysane malaaqa guud ee beesha jirible ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool oo garabkayga fadhiyay ayaan wax ka weydiiyey roobka xoogan ee shalay ka da-ay deegaanada dhaca galbeedka magaalada tiyeglow aw malaaq soo dhowow waxaad tafaasiil inaga siisaa ee halkan roobka ka da-ay iyo waxa kuu muuqda
cabdiqaniyow hadhawo roobta maybo ah ilaahay fadlishay roob iyo dee dambe laaranganengbobadi galabta laha ku ballaawa guurkii laaraay hamaqlinka saay afgoy madiun hadhaafni hagalni ilaa eel cadowa ha kamarni ilaa gudo iyo hamarni daawlawini iyo daawlayara dhammaan dhulkan maybo ahaha ilaa daymasama ilaa herarta dhulkan meelaha dumarahayna eedii eeda roob maybo ahaha ambalaariya dhawi alxamdulilah ilaahay mahadiis ilaaha nin kordhi roob caafimaad ewaan allaha nin kuwaala insha allahu tacaala aamin aw malaq ee, sidaan arkaynay jidka biyo ayaa buux dhaafiyey ee gaariga daaqadihiisa ay soo galayeen ee, ka waran biyahan ee saadaashaada ma la rajaynayaa in dhulkan doog uu keeno ee xoolihii ay ku tiirsadaan
haa cabdiqaniyow haa saxa roobtay hadda adib aragahaytay ilaal oragaas ilaalmaku dhontal dhare aan hadda maybo ahan shirkaka jara maca daalika shaatiga ina uuyiyi dhulkanu madegna roobkii oo daaqadaha inku gali sababtiisu roobna hadda adiba goradaas ahan hooba soo kale ambalaariyi insha allahu tacaala si kurajaana norwiga kurajayaana dadkii xoolagii maybo anta inla bahaasan la haayan balna alxamdulilah beero hadda kayaala lalaqaba maybo ah mayra jaana ahan nur oo lama falaan aan la hali ilaahay kama hasin alxamdulilah eedii eedana dhulka ambalaariyi oo hadda roobka ka marni waana nur balaarina insha allahu tacaala ku rajayaana latii maybo ah anta walaan guuriyaasan lahaayan insha allahu tacaala mayba hoob alla arka doogsi doonana nur oo allah subxaana wa tacaala nimanaysadi roobkan ayaa la rajaynayaa inuu bilow u yahay roobabka xilliga dayrta wuxuuna ku soo aadayaa xilli dadku ay ku jiraan ururinta badarka iyo balkii ka baxay beeraha waana ifafaalo wanaagsan oo muujinaysa kasoo kabashada abaarihii dalka soo maray mahadsanid cabdulqani ugu dambeyntiina dhegeystayaal maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyay deegaanka raso ee galbeedka wilaayadaasi walaalkeen saadaq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya munaasabad heerkeedu sarreeya oo lagu daafurayay macadka khadiija binti quweyled ee hoostaga maktabka dacwada ayaa ka dhacday deegaanka raso ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana munaasabadani soo qabanqaabiyey maktabka dacwada iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimmada waxgaradka deegaanka waalidiinta ardayda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn goobta munaasabada kelimo dardaaran ah ka jeediyey mid ka mid a culimmada diinta islaamka waxaana uu ka waramay faa'iidada ay leedahay barashada cilmi ilaahay subxaana wa tacaala isagaa fadli badan iska leh waxa uu nagu kulmiyey annagoo dad muslimiina rag iyo dumarba dad mu'miniina ilaahay subxaana wa tacaala wakhti jihaaduna joojiyey na ogolaysiiyey in maanta muxuu ahaa in laga furayo machad khadiija bintu quwaylid licdaadi daaciyaad laga furaya deegaanka raso magacaasi waa magac weyn radia allaahu canhaa oo gabdhihii ka baxay ay macallimaad iyo muxuuaha ducaad ay wada yihiin wax bilow ah ma aha waa shay dhammaystiran waxa weeyaane ilaahayna wuxuu leeyahy wajacala kelimata aladiina kafaruu sufla wa kelimatu llaahi alculya ilaahay wuxuu leeyahay kelimada ilaahay baa sarraysa dadka muslimiinta ee kelimadaa lihi ama xoog ha lahaadeen ama yeena lahaanin waxa weeyaan ilaahay baa kor yeelay tagaaladana hoos buu ilaahay subxaana subxaana wa tacaala ka dhigay sababta waa maxay kelimada laa ilaaha ila allah waa kelimo weyn kelimadaa iyada ah unbaa loo dhisay koonka isaga in alla subxaana wa tacaala lagu caabudo aasaaska arkaanul islaamka waxa weeyaan towxiidka u horeeya waad garanaysaan inta kalena way ka dambeeyaan salaada iyo zakada ku xiga marka in horta marka hore waxaad baranayso ilaahay dartii inaad u baranayso sidoo kale ee waxaa gebagabada munaasabada ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo waalidiinta ardayda ah iyagoona u mahadceliyey maktabka dacwadda dhanka kalena soo dhoweeyey macadka qadiijo ee laga hirgeliyey deegaanka raso khayrka faraha badan leh maantaan u fadhinno oo macadka maanta la furayo oo iska mid yahay ilaahay ayaan ugu mahadcelinaynaa intii soo dayaarisay oo soo qalqaalisay oo ku dadaashay iyagana ajirkooda allah weynay iyagana nicmadan ay haystaan allah kusugu dadaal badana iyakuna laga rabaa gabdhaha dadaal badana laga rabaa gabdhaha waa macalinka oo ilma caruurta macalinkooda maanta markay la soo jaraan tarbiyada lamaad waxaa tarbiyeynaya waa hooyada waay hooyooyinku waxaan ka rabnaa ilmaha inay tarbiyeeyaan oo ilmaha diinta ay ku tarbiyeeyaan oo ilmaha jihaadka ay ku tarbiyeeyaana laga rabaa ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhiga kuwii dhegaysta hadalka kiisa wanaagsanna ka qaata insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale na soo kulmiyey na soo waafajiyey macadkan khadiija bintu khuweylid maanta anigoo kasoo qayb galnay anigoo culamaa uddiin mashaa'iikh iyo nabaddoonno iyo un rag walaaye ah iyo odayaashii deegaanka raso ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa mahaddaad iskale waana ugu mahad celinaynaa intii kasoo qayb gashay machadka ummana khadiijatu bintu khubaylid aniga waxaan ka mid nahay odayaashii deegaanka raso ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa waa la timid asturaad iyo wanaag iyo darajo iyo sharafba waa la timid baawida lasoo maray haddaan dib ugu soo laabto dumar dadan ma jirin iyo xijaab gabardanaynaysa dirac jilacsan iyo baatiyay daraf tahaayeen dariiqa ugu habboon maanta waa kana dul joogtaane dadaalkiinna badiya dugsiga daa'iman leh
meeshaan makaanka aan ku kulannay oo maxadka khadiija binti khuweyd oo alxamdulilaah culummada nabadoonnada ma aragtaa markaasi odayaasha cuqaashta wax dhan oo ma aragtaa aan ku kulannay ilaaha iskale mahad iyo ammaan ma aragtaa markaasi dadaalkiinna lama laabo adinkaa laga rabaa inaad soo saartaan alxamdulilah carruur wanaagsan oo ma aragtaa markaasi jihaadka u baxdo maanta beerta la abuuraya waa carruurta caruurtiina adin kala rabaa guryaha inaad kasoo saartaan oo diinta aad bartaan ood ilmaha maaragta markaasida diinta ilaah idankiisle guri u tarbaysaan oo maaragta markaasida oo ilmihiina jihaadka u dirteen adin kala rabaa macadka khadiijo ee laga hirgeliyey deegaanka raso ayaa ku biiraya amadaarista mu'asasaadka iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda waxaana uu faracyo kala duwan ku leeyahay degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq warbixintiisana waxay guni gebagabowaad warkiisa subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu